haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka waxaad soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed oo stuudiyaha igu welida
waa hagaag doodeenna maanta waxaa ka qaybgelaya daahir amiin jeesow oo isagu ah guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xildhibaan maxamed cumar dalxa oo isna guddoomiye ku-xigeenka ah arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga guddiga u qaabilsan baarlamaanka iyo xildhibaan yaasiin cabdi seed oo isna guddiga dastuurka baarlamaanka soomaaliya u qaybsan bal dhammaantiinba soo dhowaada mudanayaal mudanayaal ka wada tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa tihiin doodeenana dabcan waxay ku salaysan tahay cutubyadii dastuurka la gudbiyey toddobaadkan ee cutubka lixaad toddoba iyo sideedaada isku meela sagaal ilaa iyo shan iyo toban ee haddaan bal ku hormaro xildhibaan yaasiin cabdi seed waxaad ka mid tahay guddiga dastuurka ee baarlamaanka bal dastuurka cutubyadan haatan aada gudbiseen maxay yihiin sababtuna maxay tahay aada u gudbiseen wakhtigan ugu horreyn waxaan salaamayaa v o e da saare cabdi axmed waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada saaxiibadaya daahir amin jeesow iyo maxamed cumar dalxa barnaamijkan aada iyo aad baan runtii fursad fiican u yahay in maaragtay tafsiir laga bixiyo sida xaalka hadda uu yahay iyo meesha ay marayaan arrimaha dastuurka laga hadlayay arrintan shalay markaan ka bilaabo shalay baarlamaanka waxaa la keenay warbixin u qoran guddiga la socodka iyo dibweyne dastuurka ay keeneen la doonayo in lagu ansixiyo talooyinkii kala soo jeedintii guddiga ay sameeyeen dib uorisadii mataqaanaayo shirarkii ay maaragtay ay hore usoo qabteen marka arrintaas waxa weeye marka waxay dhalisay dood bay dhalisay shalay baarlamaanka gudihiisa ay ka dhalisay waa marka koowaad horta guddiga anigu xooyn baan ka ahay guddiga saaxiibadii kale oo guddiga mataqaanaa igala midna waa ay joogaan wax warbixina oo horta arrintan aanu ka diyaarinay oo anagu qorshe ahaan baarlamaanka aan usoo diyaarinay ma ay jirinin aan ka ahayn guddoomiyaha oo akhriday warbixin gaara oo maaragtay guddigaas iyo sidii usoo shaqeeyey ah marka middan warbixintan kale oo la doonaya in laga ansixiyo baarlamaanka oo dhalisay dooda ayaa waxay tahay yacni marka laga reebo cutubyo hore oo hore loo soo gudbiyey oo ahaa ilaa toban cutub marka laga reebo oo lagu soo daabacay buug baarlamaanka xildhibaanadiisa loo qeybiyey muddo hore oo ay ahayd in laga doodo oo markaa baarlamaanka fursad loo siiyo inuu ka doodo aragtiya halkaa ku jira oo lasoo jeediyey siday doonaan ha loo soo jeediyo siday doonaan ha ku imaadeene middani waxay xambaarsan tahay marka mid ka duwan cutubyadii hore looga hadlay oo ah cutubyada lixaad ilaa iyo sagaalaad oo u badan arrimaha maaragtay u baahan arrimo siyaasadeed in maaragtay oo hadda ka horna baarlamaanku resolution ka soo saaray waa garta waxaan kaloo rabaa inaan waxaan kaloo rabaa inaan sheego koob iyo tobankii bishii lixaad sanadkan laftigiisa baarlamaanku wuxuu soo saaray isla qaraarka shalay la keenay oo la doonayo in la keeno mid aan ahayn macnaha mid la mid ah kaas oo looga hadlayey maadaama dastuurka dhamaystirkiisu uu ku ekaa laba kun iyo lix iyo toban in laba qodob wax laga bedelo labadaa qodob oo ahaa kala ahaa qodobka lixdanaad iyo qodobka boqol iyo soddon iyo lixaad oo midna ku saabsanaa in loo bedelo doorashadii baarlamaankan waxaa bedeli doona baarlamaan la soo doortay in loo loo bedelo inay dalka doorasho dadbadhacayso waa garta boqol iyo soddon iyo lixna oo ku saabsanaa dhamaystirka dastuurkan oo ahayd in afar sana lagu dhameeyo maadaama uu sabaysmi waayey in aan dastuurkaas si uusan u dhiman oo noola u noqdo in baarlamaanka federaalka uu u gudbiyo baarlamaanka soo socda waa yahay marka adigu waxaad waa tahay adigu waxaad qabtaa fikirka ah in dukumentigan qabyo qoraalka ah ee cutubyada ka tirsan dastuurka federaalk ee soomaaliya aan loo gudbin baarlamaanka soo socda aan siiyo marka xildhibaan daahir amiin jeesow oo fikir ka duwan taasi qaba xildhibaan haye bismillah waa saare waa ku salaamayaa labada xildhibaan oo saaxiibadayeena waa salaamayaa sarooyin run waaye in la keenay muxuu ahaayeen dastuurkii oo ay guddigii muxuu ahaay ku howlana yaasiin oo kamid ahaa ay baarlamaanka keeneen sida aada la socoto baarlamaanka waktigiisa gabaabsi waaye waxaa laga yaabaa maalmaha soo socda in la xidho kalfadhigii sideedaad ee baarlamaanka kan sagaalaadna inuu furmaayo allahu aclan waayo doorasho dadban inay dalka ka dhacda ayaa la rabaa waxa keliya ee meesha yaallaa waxa weeye waad keenteen waad ku mahadsantihiin annaga hadda kama gaarno inaan fiirfiirino inaan wax ka muxuu ahay ka bedelno waxaan u gudbinaynaa muxuu ahay baarlamaanka tomanaaday imaan doono ha loo dhigo hala loo gudbiyo qaraar isagoo ah oo qaraar laga soo saaray in baarlamaankaas qaraarkana wuxuu caddaynayaa annaga waxaa noo igmaday madash muxuu ahay dastuurkan inaan wax ka bedelno shacabka soomaaliyeed oo ay matalayeen sideed boqol iyo kontonkii argadaha dastuurka ansixiyey kowdii agoosta labada kun iyo laba iyo toban ayaa baarlamaankan ugu igmaday waa wax kale qof kale dad kale looma igman baarlamaankan ayaan u igmanay inuu wax ka bedelo ayaa la yidhi marka wax waa ka bedeli waayni waktigiina waa nagu waa nagu dhammaaday inaan u gudbino annagana sidii annaga ay noogu igmadeen aan ayagana ugu igmano baarlamaanka tobanaad oo imaan doono inta dooda meesha taalla waa taa ee ma aha wax ma ka bedelnaa wax ma ka qornaa muxuu qodobkan iyo qodobkan muxuu dhahayaa ma eeg eegnaa ma aha hawsha meesha taalla shalay waayahay marka adiga maxay kugu muuqataa inay ahmiyad leedahay haatan anigu anigu anigu waxay igu muuqataa maadaama baarlamaankii kalfadhigii sideedaad uu xirmaayo in qaraarka baarlamaanka shal la horkeena iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka uu akriyey la la ansixiyo baarlamaanka tobanaad ee soo socdana loo loo igmado muxuu ahaay wax ka bedelida dastuurka waa gartay yaasiin seed adigu waxaad leedahay dukumenti ama qabyo qoraal hore isa u akhrin baarlamaanka waktigan looma gudbin karo ka soo socda oo ma si sharciyeyn karaan maxaad u cuskanaysaa
saana aad baa umahadsan tahay xildhibaan saaxiibkeena waa mahadsan yahay laakiin maadaama anigu aan xogaal u ahay waxaan rabaa halkan inaan idiin caddeeyo waraaqda waxaa ku qoran saddex xulasho oo oo kale ah in mataqaanaa baarlamaanku guddiga iyagaana inay soo gudbiyaan saddex xulasho oo ay saddexdaa xulasho mid ka mida ay doorteen arrintaasina arrin meesha ku jirta ma aha xulashooyinka la keenayna waxa weeye waxay si toosa uga hor imaanayaan manaadyada asaasiga ee dastuurka cutubkiisa koowaad haddii aan marka tusaale ku siiyo waxaa ku qoran waxaa la keenay saddex xulasho oo kale ah in awoodaha mataqaanaa dastuuriga mataqaanaa garsoorka garsoor midaysan garsoor baahsan iyo garsoor mataqaanaa saddex saddex heer garsoor awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha waayo hortooda saddex loo qeydiyey sida dastuurku qabo xukuumad macnaha dawladda ra-iisul wasaare iyo madaxweyne leh dawlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh iyo dawlad mataqaanaa madaxweyne madaxweynaha uu shacbigu dooranayo marka xulashooyinka kan ayaa waxa qoraalka lagu soo qoray in guddiga dastuurka ee baarlamaanku xulashada ugu wanaagsan oo ay tahay in dalku u yeesho hal aqal oo baarlamaan in dalku yeesho madaxweyne isagu ah madaxa dalka iyo madaxa xukuumadda iyo in hay-adda garsoorka oo ama hay-adaha garsoorkaah ay noqdaan hay-ado mataqaanaa unified oo mataqaana maxkamad ka bilaabanaysa heer federaal ilaa iyo mataqaanaa heer maaragtay dowlad goboleed arrintaas marka waxay si cad uga hor imaanaysaa ama arrintan lafteeda ka hor imaanaysaa mabaadida aasaasiga ee dastuurka iyo qaabka federalismka ee dalka dalna ma aha qodobka boqol iyo soddon iyo laba ee dastuurka ayay ku caddahay inaan haba yaraatee waxba laga bedeli karin mabaadida aasaasiga ee cutubka koowaad ee dastuurka taasoo caddaynaysa marka qaab dhismeedka lagu heshiiyey ee dawliga ahi inuu yahay nidaam reer federaala marka halkan waxaa lagu soo qoray inaan waa gartay aan kaa dhexgalay yaasiin cutubka cutubka shan iyo tobnaad waxa uu qoraya ama uu ogolaanayaa wax ka bedel in lagu samayn karo dastuurka qabyo qoraalka ah marka taasi miyaysa ku jirin cutubyada haatan aad ka hadlaysaan cutubka shan iyo tobnaad sidiisa wuxuu caddeynayaa habraaca loo marayo wax kabeddelka dastuurka yaa wax ka bedeli karaa horta marka ugu horreysa dastuurkan wuxuu ka hadlayaa inay jiraan laba aqal labada aqal marka waa inay yihiin laba aqal oo midna uu ka imaanaya dowlad goboleedyada midna uu ka imaanaya baarlamaanka oo ka kooban min shan xubnood labada aqal mid waliba oo ka mid yihi marka uu ku ansixiyo aqlabiyad ka badan boqolkii macnaha yani saddex meelood laba meelood ayaa markaasi ansixintiisa la beli karaa nidaamka federaalismka iyo qaabka u dhisan yahay iyo qaabka uu hadlayo wax laga bedeli karo haba yaraatee ma jiraan bal aan aado xildhibaan maxamed cumar dalxa labada dhinaca ishaya ee guddiyada arrimaha dastuurka iyo gudaha waad ka madax bannaanta adigu ma kuula muuqdaan garta sida ay dhinacyadu ku doodayaan in dastuurkan haatan qabyo qoraalka aysa habbooneen dhinac ka mida sida uu leeya waa yaasiina in baarlamaanka tobnaad loo gudbiyo kana uu meel mariyo
zahray marka u horeysa waa salaamaya adiga v o a labada saaxiib runtii qadka aan ku wada jirnana yaasiin iyo daahir sidoo kale ayaan guddi salaamta haddii labada saaxiib doodooda yani aan wax ka iraahdo labadaba waxaad moodaa inay weedhooda udhexayso aragtidayda tii berigii nin odaya uu ku maamaahi jiray maaragtay ayaamihii dagaaladu maaragtay odayaasha isku qabsan jireen calina garle caydiibna garle ama nin makzumena garle muridena garle maaragtay uu sheegi jiray oo kale marka meeshan marka yaasiin uu aragtidiisa uu dareenka ka muujinayo xilligan gudbinta dastuurka ee qabyaha qoraalka ah qaabka ay usoo diyaariyeen guddigu waa ku raacsanahayo waa xilli aanan runtii wixii loo baahnaa oo dhan baarlamaan intuu si lafaguray ka dooday ka baaraandigay eegay maaragtay saxay ee aanan la siinin wakti gabaabsi ay tahay xaaladdu lasoo digay ee la rabo maaragtay daafsi iyo maaragtay imoti maaragtay qaab ku dhisan inuu ku yimid maaragtay dadaalkii iyo juhdigii ay geliyeen ee loo baahnaa guddiga dastuurka inay keenaan baarlamaanka goor hore oo bil maanta annaga ramadaan wixii ka dambeeyay baarlamaan iska xidhnaa shaqadaasi la rabay in horey loo qabto oona munaasab aanan ahayn ayadoo hadda qaraarkiiga maaragtay shalay ee qornaa ee la horkeenayna baarlamaanka uu ku qoran yahay wuxuu kaga eg yahay baarlamaanka labaatanka bisha agost oo habeen dambe ee ay tahay ee wax naga xiga saaxiibkay daahirna arrinta sida eebka cararka baarlamaanka uu taagan yahay ee wax weliba shaqadiisii baarlamaanka isagaa dib u dhigay ee gudan waayey ee lagu eedeeyey ee wareegto iyo la isticmaalay maaragtay madal iyadana marka loo fiiriyo warkiisii waxa uu eg yahay inay tahay meesha maaragta eedka carar laakiina baarlamaan shaqadii ase uu ku lahaa waajib ahaan ama dastuur ama wixii loola baahanaa doorashada wixii asaga uu ka oran lahaa ama uu asaga ra'yi talo uu ku lahaa ee sharciyan aanan meesha oolin oo hawshiisiiba maanta meel kale ay ka socoto marka hadda waxa waaye baarlamaankii wuxuu noqday weedhii gabadhu ay lahayd aniga ma foksani mana dhegeni oo baarlamaankii mana foksana mana dhegena baarlamaankii howlgabna ma aha mid maaragtay shaqadiisiina maaragtay ee haddana laleeyahay wata waaye waxa uu hadda uu soo saari karay ama uu hadda la dhihi karo ayuu doorashada uu baarlamaanka uu ka oran karaa ama uu soo maaragtay saari karaa aniga noo muuqata male waxyaabaha hadda socdo dhan waxaanu arkaya inay yihiin wax hoosaasin ee lagu marin habaabinayo shuruucdii baarlamaanka xaqa u lahaa inuu asaga soo saaro iyo go-aanadii ummadda ay ka sugayeen inuu asaga soo jiriyo iyo talooyinkii loo baahnaa inuu wax ka yidhaahdo shantii qaybood ee baarlamaanka ee asaga uu horeyxildhibaanka nin shan iyo labaatanka waxaasoo dhan waxbaa laga bedbedelay waxna waa lagu soo kordhiyey yaa sharciyeeyey halkee loo cuskanayaa madashu sharcigeedii laftirkeeda iyo xeerka iyada ay ku dhisan tahay waa u gelaynaa taas xildhibaan maxamed cumar dalxa wax dhinacan international community wax ka wada wax madal ka wada wax guddi kale ee madax banaan ka wada wixii dhan baa isbarbaryaaca socda marka waayahay kaba soo qaadba guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka waxay ahayd in la dhammeeyo jiritaanka ee dastuurkan qabyo qoraalka ah sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka baarlamaanku uu ka doodo oo maaragtay wakti fara badanna lagu bixiyo tii haddii ay dhici weyday tan haatan ay doonayaan guddiga federaalka inkastoo xubno ka mida durbaba ay kasoo horjeesteen oo ay diidan yihiin haddii lacala laba mariyo baarlamankan maalinka sabtida ee nagu soo socota ayaa laga yaabaa in fadhiga ay ka yeelan doonaan baarlamanka haddii uu maro ka dambe in dib loogu dhigo isagoo qabyo qoraala maxaa dhibaato ku jiro roblemka saaratahay qaraarka ee guddoonka baarlamanka uu soo diyaariyey faqradda ugu horeysa ayaa waxaa ku qoranba baarlamaankan waxaykiisa uu egyahay labaatanka agoost sideebaa ma aragtay marmarka qaaraan idaacadaha waxaan ola yaabi jiray qaar baa ogeysiis waxay bixinayaan waxay kuleeyihiin bisha soddonka iyadoo la marayo labaatanka maaragtay waxaa la farayaa maaragtay ee agosto inay maaragtay sidaa maaragtay hay-adaha laga sugaya inay sameeyaan war labaatankii goormaa lasoo dhaafay soddonkii waay qofta weysiiskeeda idaacadda saaran yahayne hadda waxa waaye baarlamaankiio isaga dhahayo shaqadiisii oo dhammaatay oo asagii istilmaamay uu leeyahay labaatanka agoostay ugu eg tahay ayuu haddana wuxuu rabaa ko iyo labaatanka inuu asaga qaraar uu ansixiyo ama inuu soo saaro isagoo aanan samaysanin sharcigii isaga ee wax un ama loogu daray ama loogu kordhiyey ama muddo markii hal maalin hadduu ku darsanayo baarlamaanka ama dawladda ku darsanayso waa inay sharci meesha ay noqotaa arrin ummadda soomaaliyeed ee markaasi ay og tahay waa inay noqdaan baarlamaankiina cid uu raaco ma yaqaan xukuumaddiisa sharciyeed ka imaan maayo guddigii sharciga ah ee isaga uu ansixiyeyna waa kii shalay ayadoo laftirkeeda maaragtay kubaysa maaragtay ee keentay baarlamaanka hortiisa waxaan marka iyada laftirkeeda ay isku maaragtay milmeen ayada iyo guddigii kale wareegtada madaxweynaha uu ku magacaabay yaa marka iskale awoodda sharciga ah inay doorashadii iyo nidaamkii wixii wadanka ama dastuurkii loo baahnaa inay wax ka bedelaan ama inay dheereeyaan muddadii ama inay soo gaabiyaan maba la yaqaanaba hadda cid wax le madaxweynihii dhinac buu wareegta kasoo saarayaa oo oo madax banaan dhinac buu wax ka keenaya baarlamaanki hadda dhinaca laga furay oo tacfuri ah waxaa la rabaa inaad qeybisina hadalka
daar amin daar waxaan rabaa saare saare axmed marka ugu horeyso baadi meel ay jirin lagama doono waxa weeye waxaa lo meesha yeelaa waxa weeye dastuurkan baarlamaanka soo socda ma u diri karnaa mase waa ka shaqayn karnaa waan ka gaari karnaa intaas waayo inta ugu muhiimsan haye saaxiibkay yaasiin oo dhahaayo qoraalka ku jiro waa qaldan yahay hadduu qoraalka uu ku jiro qaldan yahay baarlamaanka imaan doona hab ha wanaajiyo ha muxuu ahay dadka annagayna la mid yihiin waaye aan ku weydiiyo aan ku weydiiyo adiga daahir inuu adiga ay Waad wada taagan tahay, hadlaysaan.
marka qoraalkaaga gacantaada adigaa ku soo qoray raalli ahaada baarlamaankan hadda maanta jooga labaatanka agoosto we- wixii ka dambeeya fasax uu galayaa fasax markuu galnay inuu kalfadhigiisa imaan doono en- en- en uu soo noqon doono fadhi sagaalaad eh, kalfadhi sagaalaad inuu imaan doono in kale allahu aclam doorashada dalka ka dhacaysa ba- ma miiskii baan ugu tagnaa oo eh, hadhowta dabaaldane muxuu ahay iyagaa iska soo wax iska soo bilowdo balse dadaalkii iyo juhdigii aada yaasiinow soo samayseen ayaa la gudbiyaa oo baarlamaanka tobanaad u gudbinaa waa intaa tan kale oo aan jeclahay waxaa weye mawduuca waa intaas base ayaan ka bixin oo doorashada iyo sida ay u dhici doonto iyo yaan laskula sii daaran baashe hanoo xakamaysnaanta doodo laakiin aniga waxaan leeyahay waxa weeye inaan gudbino dadaalkii ay guddigii ay soo sameeyeen uusan dhicisoobin oo u gud- aan u gudbino baarlamaanka tobanaad ee imaan doona waa waa tahay dad waxgal ah waa dad la soo doortay annaga kama gaarno waktigaan noo saamaxaynin inaan ka shaqayno in qaladka oo yaasiin oo qoraalada Yaasiin.
isku arkay oo iyaga kasoo fakatay oo gacantooda soo dhaaftay inay aan- aan ansaxno kama gaarno wakti uma hayno waa yahay marka mar yaasiin haddaanan wakti u haynin kan dambe oo afar sano maandayda haysta Waa ayaa ta- wanaajin doono qaraarka oo gudoomiyaha baarlamaanka ee uu da- u akriyay aan ansixino aan aan ugu dhigno muxuu ahay hadiyada aan ugu dhigno inay ka shaqeeyaan sida annagaba shalayto noogula soo gudbiyo Waa la yiri.
garta.
noogula amini oo la yiri baarlamaanka sagaalaad ayaa ka shaqaynaya dastuurkan annagaa noola igmaday annagana inaan u igmano waayo baarlamaanka soo Waqtiga- socda waqtiga aan- oo imaan doona waqtigaan ku xisaabtanno waqti uu helayay inta warka meesha yeela waa intaa ma aha inta suukan waxaa laga bedelo waxaa kala kordhiyo waxaa laga dhimo ma aha xildhibaan yaasiin cabdiseed adigu waad maqashaa sida uu u dhigaayo ee ee daar amiin jeesow dabcan guddigaana waad ka mid ahayd marka maxaad ku diidan tahay sida uu u dhigaayo warka yaasiin ee- ee daahir meesha indha indhacadayn maaha moogta waxaan ka hadlaynaa waa inaan dadka soomaaliyeed fahansiinaa waa garta waxa soco meesha yaalla waxay yihiin maaha in layska murmo iyo meesha hadal ma yaalla haye waxaan ku yidhi koob iyo tobankii koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo lix iyo toban ayaanu ansixinay arrinta uu daahir amin jeso ka hadlayo oo ah in baarlamaanka federaalka soomaaliya inuu baarlamaanka soo socda u gudbiyo mataqaanaa oo u xil saarto dhamaystirka dastuurkii mataqaanaa la dhameyn waayo laba kun iyo lix iyo toban waxaan ka hadlaynaha waxa waaye qoraalkan kale oo hadda lasoo lasoo cusboonaysiiyey oo la keenay ujeedada ku jirtahay waxa waaye in misleading lagu sameeyo dadka in yacni in sh- in la khaldo ayadoo ay saddex maalmood ka dhiman tahay waktigii uu ka ekaa afar sano ee baarlamaanka ayadoo ay saddex maalmood ka dhiman tahay in la keeno marka warbiximo xambaarsan yacni arrimo mataqaanaa kayru dastuuri ah in ay ka yimaadeen baarlamaanka federaalka inay ka yimaadeen waxa uu daahir amin jeso marka uusan fahmin oo rabo oo inaan xusiyo waxa weeye xildhibaan baa tahay waxa la mataqaanaa adiga waa inaad akridaa sida xildhibaan dalha u sheegay xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay wax kasta oo loo soo gudbiyo oo la keeno baarlamaanka Laakiin Inuu waqti- akriyo, ka baaraandabo markaas kabacdi uu asaga yani waxa hadda laga hadlaya waxay tahay taladii baarlamaanka federaalka ayaa baarlamaanka federaalka ayaa wuxuu idiin soo gudbiyey sidii uu isaga u arkay inay la tahay wax kabeddelka dastuurka marka su-aasha isagaan dib ugu celinaya Hadda dastuurka aniga ma keenin sahra dastuurka aniga ma keenin Dastuurka- asaa keenay.
dastuurka guddiga Hadduu qalad ku keenay.
jirna Waa asaga- as- asaa dababteeda iskale marka waxaa la rabaa in isagii u ogolaaday in baarlamaanka soo socda loo gudbiyo intaas waa inta meesha yeelay waayahay xildhibaan yaasiinow waktiga waktiga waktiga aan aan fiirino bal waayahay yaasin yaasin waxaan ka hadlaya waxay tahay asahre meeshaan ma ya- meeshaan ma taallo meeshaan ma yaallaan wax oo yacni qaraar baarlamaani ah oo intuu ka baaraan jabay uu gudbinaayo annaga taladanadii ahayd baarlamaankaas inuu dhammaystiro waan gaarnay arrimahan kale oo keyri dastuuriga oo laga hadlayo leeyahay guddiga ayaa waxay soo doorteen xulashada ugu wanaagsan inay tahay in la sameeyo madaxweyne keliya oo awoodda la ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro in aqalka sare meesha laga saaro in maxkamadaha meesha laga saaro ma aha tala ka timid guddiga guddiga mataqaanaa tala ka timid ma aha tala baarlamaanka federaalka uu gaaray oo mataqaanaa uu ka munaaqashadana ma aha mana doonayno in mataqaanaa dadka lagu khaldo baarlamaanka soo socda lagu khaldo waxa iyo wax lamida oo mataqaanaa aan ka imaan baarlamaanka federaalka soomaaliya maxaa guddigiin idin kala jebiyey aan aan Laakiin- ku weydiiyo laakiin yaasin Saare- Saare yaasin asaga soo ma ikaadi qorino asaa soo qori Iikaadi asaa waaya, baarlamaanka daahir.
u soo gudbiyey asaa la fiiri ninku dhahaayo ma aragta adiga weliga qoraalkan anaa soo qoriya akri waa halaysan yahay waa qalad waaye taas waa tahay Baarla- waxbuu baarlamaan ku anahay diidan yahay xildhibaan anahay baarlamaanka tobanaad hadduu qalad kaaga soo dhacay xataa asaa ka saaraya aan u dirno aan ismaqalno aan ismaqalno aada waxa ugu ugu ugu Ay.
aanaad nasiib ugu leenahay gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka jooga meesha ku jira marka daayir doodiisa macno ma yeelanayso waayahay en adiga siyaasadda kaaga dhex muuqata yaasiinow adigoo soo koobaya guddigii waxaad ka mid ahayd arrimaha federaalka ee arrintan soo waday muddada Exactly.
Waxaa- Anaaba soo qoriyay fariinta waxa kaaga dhex maanta muuqata maxay tahay dhib waxa maanta aad ka dhex aragto dulduleelada waktigii ugu dambeeya iyadoo la joogo markii la gudbin lahaa en cutubyadan maxaa kaaga dhex muuqdo siyaasadda dahsooneed aragta maxay tahay iisoo koobna siyaasada dahsoona aan arkaayo oo ku dhex jirtaa waxay tahay ciwaanka ah horta in guddigu dooro saddex doo- saddex xulasho mid ka mid ah oo ah in la baabi'iyo aqalka sare inay doortay macnaha waxay ka hor imaanaysaa qolada xag jirka oo arrimaha federaalisimka ka soo horjeeda ayaa waxay doonaysaa inay barnaamijkan u isticmaasho tala ka timid baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliyana waxaa la yidhahdaa baarlamaanka federaalka soomaaliya haba yaraatee waxa weeye marka waxay isku dayayaan waxaa la doonayaa in laga leexdo nidaamka federationka ayaa la doonayaa in laga leexdo waxaa la doonayaa in lagu carqaladeeyo mataqaanaa degenaanshaha iyo siyaasadda dalka waxaa la doonayaa in mataqaanaa meel looga dhaco wax alaaliyo wixii lagu heshiiyey waxaa ka muuqanaya marka waxa waaye group xag jira oo anti federaal ah oo awalna dastuurkan mataqaanaa horey ugu soo cayaaray haddana weli ku dhex jira mataqaanaa mana aha mataqaanaa inay isticmaalaan baan ujeedaa anigu madaxa mataqaana magaca mataqaanaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya waaya halkaa dadka dastuurkan u tagaayo ayagaa xor ah ayagaa waxay rabaan ka qaadanaya waxaanu qornay maxaa ugu soo reebi waayey saddex intaas ii weydi maxaa ugu soo reebi waayey xubnaha guddoonka baarlamaanka uusan u sheego zahra daar adiga ii kaadi dal waxaan siinayaa zahra waaya zahra an- zahra waa tahay waa masantiin Professor Dalha.
zahra aniga een, ee, arinta a- arinta meesha ay aniga aan- yaasiinow wax yar ii kaadi Doonayo haddaad inaan ka isku kor abaaro.
hadashaan laydinma Waxa maqlaayo meesha ay tahay hadhowdi inaan ka abaar ayaa waxay tahay baarlamaanka awoodiisii dastuuriga ahayd ee sharci ahayd waxay noqotay mid mugdi ku jirta ee runta marka aan ka abaarno oo aanan caddayn awoodii siinaysay baarlamaanka inuu yahay kan sharciga waxna ka bedeli kara waxna ku dari kara waxna ka saari kara ama maaragtay kadibna wixii asaga ee la noqoto baarlamaanka marka go-aanka uu gaaro in madaxweynaha loo gudbiyo oo sidaa dikreeta uu kasoo saaro bataatan nidaamkaas dhan baa lumay oo meesha aanan oolin oo baarlamaankii waxaad moodaa inuu hay-ado kale oo ayaga madax banaan ee asaga ay isbarbar maaragtay yaac maarata uu ka jiro oo wixii hay-adahaasi xataa hadday soo gaaraan oo baarlamaanka loo keeni lahaa waxun bay ahaan lahayd horay waxaana looga ansixiyey wax kastoo madashu soo gaarto baarlamaanka la horkeenaya ma aysan dhicin wax kasta oo sharciga ah ee lasoo saarayo golaha sharci dejinta iskale qodobkii ahaa ma jirto baarlamaankani asagaa ku simaya ee ilaa baarlamaan kale laga helo qodobkii ahaa qaraarka hadda guddoonka ee rabo inuu ka ansixiyo baarlamaanka ayuu ku burinaya uu leeyahay baarlamaankani waxay oga egtahay shaqada bishan labaatankeeda ee agost sideeba isku qabanaysaa shaqada baarlamaankana way dhamaatay inay guddoonka qaraar ay rabaan inay baarlamaanka ay marsiiyaan haddana ay yidhahdaan shaqada xukuumadda waa sii wadanaysaa iyo madaxtooyada baarlamaankiina in la rabo kadibna in la geliyo fasax oo maaragtay oo oo oo oo- oo oo marin habaabin ah oo la rabo in maaragtay hawshiisa gadaashiisa wixii la rabo la qabto wixii la rabo lasoo saaro wixii la rabo haddana isagoo taagan oo aanan xirnayn oo aan fasax gelin oo shaqadiisii sharciga ah ee isaga u wato ayaa wixii uu xaqa uu lahaa inuu asaga ka hadlo ama uu ka doodo ama wax uu ka bedelo ama wax uu ka yidhaahdo ayaa inta meel la iska laalaabay ayaa waxaa la yidhi maaragtay e shabdis afar gees inta loo diray baarlamaanka hala mashquuliyo xildhibaane codkaagana wuu gogoay daahir amiin jeesow saaray waxaan rabaa marka ugu horeysa saaxiibaday waa waa waa mahadsan yihiin arrinta ah brofesorka ah gud baarlamaanka awoodda laga qaaday iyo waxaasoo dhan baarlamaankii kalfadhigiisii sideedaad labaatanka agoosto ayuu buuxsamaya fasaxuu galaya hadduu doorasho ay dhici wayso waa soo laabanaya oo kalfadhi sagaalaad ayaa jiri doona haddii ay la soo laaban waayo oo doorashadii sideen ku sheegna ay udhacdaawaaba walilahi alxamdu waa sida aan rabnay ayaa la gelaya dastuurkaas miiskaan ugu tagnaa mase waxaan u gudbinaa baarlamaanka tobanaad inta meesha taallaa waa taas aniga waxaan rabaa in la ha isku kor hadlina fadlan dadaal dheer oo oo muxuu waaye oo lasoo maray waay yaasiino waxaan leeyahay yaasiino waxa ka hadlaysan ood adiga ogtahay barfsor dalxa jir haddii jireen iyo wax kale ay jireenba adigaa kamid ahay dadkii qalin qalin horaadka lahaay ee soo qoray ee soo habeeyey ee baarlamaanka hor keenay haddii guddigaaga ay kaaga badnaadeen inaad ku qanacdid waay annagana aanan ka gaarin wakti aanan u heli karin inaanan aan ka shaqayno oo wixii qaldanaa iyo wixii idiin saxnaa aan midna idinku raacno inaan gudbinaa oo baarlamaanka tobanaad aan u gudbino waayahay mudanayaal mudanayaal codka inaad wadaagtaan ayaa ka fiican inaad isku kor hadashaan oo hadalkiinana hadhowdi la fahmi waayo qof kastaba waxa uu qaba si degan ha u sheego kadibna si dadku ay idiin wada kala gartaan fikradihiina waa muhiim caqliga saliimkeed ka hadlaysaana waa loo baahan yahay dooda haddaan bal dib ugu soo noqdo xildhibaan yaasiin cabdiseed adigu guddiga ayaad ka mid ahayd waa diidan tahay waktigan sida guddigaaga ay wax u wadaan dhinacyo ayaad u kala jabteen sidee ku suuroobaysaa berri inaad baarlamaanka hor keentaan oo sabti ah cutubyadan dastuurka adinkiiba haatan aad isku khilaafsan tihiin sahra horta aan ku saxo horta guddigu barnaamijkan baarlamaanka ma horkeeno xildhibaanaduna xildhibaanaduna way og yihiin baarlamaankay fadhiyeen guddoomiyaha waa guddoomiye laakiin wuxuu guddoomiyaa waxa guddigu la ogyahay buu guddoomiyaa waxa weeye laba laba waxa weeye qoraalka midna waxa akriyey guddoomiyaha guddiga meel guddigu inta isaga yimid uu barnaamij ugu soo gudbiyey oo ay guddoomiyuhu kala tushata ma jiro annaga xildhibaanaan nahay waa isnaqaanaa baarlamaankiina waa joogaa xildhibaanadii kalena waa joogaa arrintani waxa waaye arrin annaga guddi ahaan aan naga imaanin baarlamaankan annaga barnaamijkan maana keenin barlamaanka barnaamijkan keena wuxuu ahaa wuxuu ahaa qorshihii ahaa war dastuurkii wuu dhammaanayaa laba kun iyo lixyo toban bay ahayd in mataqaanaa laga shaqeeyo wuu socon waayey sideedana waxa waaye qaabka dastuurkan loo loo wax looga qabanayo iyo sida uu yahay waa wax dastuurka laftigiisa ku cad waaye ma aha baarlamaan hadda intuu fariista xataa dastuur ma bedeli karo dastuurkan afti aftibuu u baahan yahay la tashi dadweyne u baahan yahay wuxuu u baahan yahay process dheer oo la maraayo maxaa intaas u haysateen xataa annaga guddiganaga xataa guddiganaga magaciisa waxaa la yidhaha guddiga la socodka la yidhaha annaga xataa xaq uma lihin in annaga mataqaana aan dastuur qorno annaga waxa waaye inaanu guddiga madaxa bannaan u dirno cutubyo ka mid ah si ay kala uga soo bixiyaan kala soo jeedintaas annaga ay nagu soo celiyaan markaan annagu fiirino inaan baarlamaanka u gudbinno baarlamaanku markaasayt uu akriyo isagu markaasayto markii baarlamaanka ay kasoo noqoto inaan shacbiga soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladaha aan la wadaagno waayo marka waxa laga hadlayo waxay tahay hawsha hadda meeshaan taagan waxa waaye hawl guddigu keenay ma aha guddoomiyaha baarlamaanka ayaa hawshaan wada waraaqadan iyo qoraalkaana afar iyo guddoomiyaha mataqaana guddiga ayaa soo qoray waktigeediina waa la dhaafay baarlamaankan saddex beri baa ka hartay baarlamaanka soo socdaana siduu doonuu yeelayaa isagay u taallaa wixii aanu keenna isuu wax ka qaadanayo haddii kale annaga amar kuma siin karno laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego gruubka shaqadaan wadahay waxa waaye waa gruubka doonaya mataqaana dalkan inay unit transitionki ku celiyaan centralizationki ay ku celiyaan ay mataqaanaa ka dhigaan systemkii mataqaanaa halka madaxa lahaa iyo mataqaanaa maaragtay wixii maarata maaragtay uu kaga soo baxay siyaasadii mataqaanaa waadi hore uu kaga soo baxay oo la doonayo in dalkan dib looga dhiso oo dhan bay waxaana ka hor imaanaya waayahay waxaan rabaa dadkeena u sheego dastuurki aragtidanadii maaha wax laysku haysaa waxa laysku haysaa waxa waaye yaasinow yaasinow waayahay yaasin waktigan wwuu sii gabagaboobaya qof walba intuu ugu macquulsan uu ku koobi kara ha kusoo koobo xildhibaan professor maxamed cumar dalxa cutubka sideedaad cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaadba waxa ay ka hadlayaan awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa la dhahay afar afar dowladood oo hore oo hore loo soo dhaafa ayaa koob iyo toban ra-iisul wasaare lagu kala bedelay marka hadda qodobkan haddaanba eegno ee ka mid a cutubyada haatan laisku haystay la gudbinayo bal qodobkan sideebaa waxaa la leeyahay dhinaca kale waxaa jiri doona xulasho saddex qaybood ah sideebaa qodobkan oo ka mid a dhibaatooyinka ugu badan ee siyaasadeed ee soomaaliya haysta loo dejin karaa oo oo looga gaari karaa xal rasmiya haddaad ka doodan aan ku weydiiye waa maasan tahay horta zaray aniga meesha labada saaxiibaday iyagu ay xoogga saareen gudbinta dastuurka ee qabyada ah ee guddiga soo diyaariyey iyo maaragtay aragtidooda meesha ay xoogga maaragtay ay u dhacayso aniga taa mid kasii duwan ayay u dhacaysaa aragtidayda xooggeeda aniga dastuurka in la gudbiyo guddiga inuu soo shaqeeyey looyaradda marian cariif wax badan iyoda guddiga inay soo shaqeeyeen iyo yaasiin iyo baarlamaanka muran kama qabo waana lagu kalsoon yahay shaqadooday soo qabteen laakiin aniga waxa aan ka taaganahay goorta la keenay qodobada hadda adiga aada leedahay goormuu ka doodayaa oo xildhibaan fursadaasi mala siiyey ee xilligii ku habboonayd guddiga shaqadiisi u qabsaday inuu baarlamaanka albaabkiisa furnaado oo shaqadiisi uu soo qabsado kadibna ama ha ku raaco ama ha ku diido talooyinka waxna ha tuuro waxna ha ku biiriyo horta baarlamaanka maxaa u diiday waktigiisii ee xaqa uu lahaa iyo awoodiisii ka qaaday ee xilli haddana inuu guddoonka warqad lifaaq ah oo asaga ee ku qoran baarlamaanka waxay ku eg tahay labaatanku zaara meesha aada u fiirso waxaa ku jiro qaraarka waxaa ku jirto meeshaasi taako ayaa ku jirto oo baarlamaanka hadduu ansixiyo qaraarka ee guddoonka uu soo diyaariyey inuu baarlamaanka labaatanka isaga uu inay ooga eg tahay ee laga ansixiyo shaqadiisii oo dhan mar dambe wax baarlamaan ee shaqo u yaalla ama fasax ha aado ama gurigiis ha aado oo laisku soo noqonayo ma jirto cidda maandaytka waddanka iyada u yeelan doonto inay ku xukuntane waxay noqonaysaa wixii baarlamaan ka soo haray ama marshal low ha lagu xukumo ama ma aragtay ama ama madal ha lagu xukumo ama haddii la rabo ma aragtay sidii la rabo kale ee ha loo degsado oo ayaga markaa isku afgartaan intii markaa kasoo hadha guddoonkana wuxuu doonayaa keligii inuu ku biiro madasha baarlamaankana uu iska diro shaqadana iyaga ula qabsado hay-adaha kale wixii markaas kasoo baxaan ay ka dhaba kariinka ay noqoto
waa garta ugu dambeyntii bal aan siiyo daahir amin
waad mahadsan tahay walaal marka ugu horeysa yaan wakti badan la siiga dhumin dastuurka qabay qoraalka ah ama mid cusub ha soo bilaabaan ama midka hadda yaasiin uu ka qaylinayo qolada xag jariirada oo tobanka oo asaga isku jiray sida uu sheegayo kooda ha la qaatee dastuurka baarlamaanka tobanaad ayaan ugu igmanaynaa aan u diraynaa anagoo iska wareejinayna waajibkii shalayta nala saaray taa waa taa tan kale waxaan aniga aan hadalkayga kusoo koobanayaa oo aan jeclahay inaan kusoo koobo xildhibaan xildhibaan waa in markuu hadlaayo markuu dastuurka fasiraayo markuu shacabka la hadlaayo markuu miidia ka hadlaayo waxaa dalka danta iyo diinta u roon uu ku hadlaa saaxiibkayga wuxuu leeyahay federal ay diidaayiin federal ader federal waa lagula qaatay dowlad goboleedkii ugu dambeysay wiigaan lagu dhawaaqaa ninkii malabka darduuranaya iyo ninkii kaleba laakiin waxaa la rabaa waxa weye waxa danteena iyo dalka danta iyo dadka iyo diinta ay ku jirtaa waa inaan markii hadlaynaa aan qiyaasteena ku aan ku salaynaa sad is only waxaana anfacayaa oo ummadda soomaaliyeedna anfacayaa oo dadka soomaaliyeedna niyadooda soo dhisi karta saaro dhowr iyo lix iyo labaatan sano ka hor ayay dadkeena niyadiisa dhamaatay oo ay maalinba hoos usii dhacaysa maanta niyaddii shacabka way soo kortay waxay heer waxay taagan tahay limid oon dastuur ka doonno oo aan nabad aan raadino oo wax walba aan raadino marka inuu dadkii yaasiin kala xagxagliyo o toban nin oo asaga ku jiro toban qof oo asaga ku jiro xagjariin iyo xagjir xagjacayl uu kala saaro anigu lama qabo baaliyaanan ka ahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waad mahadsan tahay xildhibaan daahir amiin jeeso waayo yaasiin seed aan kusiiyo bal ugu dambeyntii adna
saaxiibkey daahir waa runtii waa mahadsan yahay laakiin waxaa fiican wanaagga iyo waxa uu sheegayo inay mataqaanaa inuu si uu u raaco inuu sharciga iyo qawaaniinta dadku degsaday dadku ay raacaan maxaa yeelay waxa waaye waxa dhan oo dalkan burburiyey waxa waaye waa iyadoo laga leexanayo nidaamkii iyo wixii biniaadanka ay ku heshiiyeen waxaan ka hadlaynaa yani waxaan ognahay waaye wax dadka soomaalida oo dhan ay og yihiin waaye inay jiraan dad badan oo ku dhex jira systemka oo aan doonaynin wixii dadka soomaaliyeed laisugu keeni karo wixii dadka soomaaliyeed aan ku heshiiyeen aan doonaynin mataqaanaa in lagu shaqeeyo waxa annagu aan ka hadlaynana waxa waaye dawaanina waaye dawaaniinta aan ka hadlaynahayna waxay leeyihiin wadooyin iyo dib loo maray leeyihiin ma aha wax aftahanimo iyo wax meelaha laga sheegayo anigu waxa aan taaganahay waxa waaye oo hadalkay kusoo gunaanadaya annaga waxaan rabnaa dadkan soomaalida waxay tidhahdaa gadaalka gadaalka gaar goobdumis bay tidhahdaa waxa waaye dastuurkan waxaan kusoo dhex jiray muddo waxaan ka tirsanaa baarlamaankii hore waxaan aqaanaa meesha ay wax ka khaldan yihiin cidda wax qasaysa cidda mataqaanaa mataqaanaa programkii hore oo maaragtay dastuurkan konton milyan oo doolar ay ugu baxday kuwii laga soo qaaday waayo dib waxba ha noogu celinina waxaan doonaynaa marka inaan ogaano taladaydu waxay tahay annaga shaqadiina loo diray laba kun iyo lix iyo toban waan qaban weynay baarlamaanka soo socda in loo daayo taladiisana go-aan waxaan ku gaarnay koob iyo tobankii lixaad midda hadda maanta la keenay ma aha mid meesha ku jirta mid loo baahan yahayna ma aha wixii aanu gudbin lahayn iyo taladaan gudbin lahayn koob iyo tobankii juun laba kun iyo lix iyo toban baan gudbinay dadka soomaalidaana waxaan u sheegayaa baarlamaan wuxuu ku eg yahay agost twenty waxay ku eg tahay sabtida soo socota ayay ku eg tahay tala dambe oo laga gaarayo sabtiga soo socota qaraarkiyaa la ansixinaya sabtiga soo socota ay beliefid boqolkiiba boqol in la muxuu ahay la ansixinaya qaraarkii yaasinow waayo labadiinaba dooda marka soo waa dhankiina waa kasoo wareejinaya professor xildhibaan maxamed cumar dalxa maxaad adiguna daqiiqada ugu dambeysa kusoo xiri lahayd waxaan leeyahay bisha labaatankeeda aniga yaasiin sida uu qabo ayaan la qabaa oo haddii aanan baarlamaanka keenin maanday ama haddii la rabo xataa hala yidhahdo beesha caalamkaa ku dartay ama madaxweynaha ku daray xataa hala yidhahdo ama xukuumaddaa keentay ama baarlamaankaa qaraar ku gaaray annaga labaatanka ummadda soomaaliyeed dastuurkii lasoo saaray waxaa ugu qoran inay baarlamaankaga eg tahay walaalkaygana wuxuu leeyahay mahad daahir uu leeyahay qaraarkaa waa ansixinaynaa boqol kiiba boqol ansixin mayna boqol kiiba boqol sababtoo ah labaatan annaga hadday nooga eg tahay waxba manihi yaan awoodan wax ku ansixinaynaa horta waa inaan helnaa maaragtay awoodda sharciyeed ee labaatanka wixii ka dambeeya annaga aan ku hawlgeli karno ama aan ku shaqayn karno ma aha baarlamankan in la hoos geliyo waxyaabaha ee maaragtay qodobada qaarkood ee inta cover loosoo sameeyo oo kadibna maaragtay inta gacanta taaga la yidhahdo waa waxyaabaha lagu soo wangoobay xildhibaanadana waa uga digayaa saaxiibadayda inaanan faqradda koowaad ayagoona iska akrinin aanan qaraarkaasi la ansixinin waayo haddii ay ay ansixiyaan daaqaday ka degayaan waa inay ogaadaan arrintaasi waxaana shaqaynaya xukuumadda iyo wixii kasoo hara aad baan idinkugu mahadcelinaya kulligiinba mahadsanidiin xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida baarlamanka soomaaliya guddiga u qaabilsan arrimaha dibadda xildhibaan daahir amiin jesow oo isaguna ah xubin ka mida guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee federaalka iyo sidoo kale yaasiin cabdi seed oo isna xubinka ah guddiga arrimaha dastuurka u qaabilsan baarlamaanka hase yeeshee guddiga intooda badani ay ku kala aragti duwan yihiin arrintan doodeenna oo ku salaysneed guud ahaanba cutubyadan waxa ay yihiin iyo waxaa keenay in lagu kala aragti duwanaado ayaan intaasi maanta kusoo afmeeraynaa intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana nabadgelyo